بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد walaalayaal waxaan ku guda jirnaa bishii barakeysnayd ee ramadaan waxaan soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay ee ugu fadliga badnayd waa tobankii u dambeysay bisha barakeysan ee ramadaan waxaan ka soo hadalnay axkaamtii tobankaasi beri ay lahayd waxaan ka soo hadalnay qofka muslimka ah tobankaasi beri sida uga faa-iideysan karo fadligaas faraha badan ee kusoo arooray waxaa nagu soo foodle oo maaragtay markii bishu ay dhammaato laga rabaa qofka mu'minka ah intaysan bishu weliba dhammaanin wax la yidhaahdo zakaatulfitr ayadan maaragtay insha allahu tacaala cashirkeena uu maanta ku saabsanaan doonaa anoo weliba naftayda iyo tiinaba ku dhiirigelinaya inta ka hartay bisha barakaysan ee ramadaan in laga faa-iidaysto laguna dadaalo in lala kulmo laylatulqadar habeenkii ka khayrka badnaa kunka habeen ee qofkii istaaga dembigiisii hore loo dhaafaayo iyo kiisa dambaba waxa weeye waa habeen aada iyo aada u qiimo badan siddeetan iyo saddex sano iyo ka badan ayuu kasii fadli badan yahay haddaan usoo laabto zakaatulfidriga zakaatulfidriga ama sadaqatulfidriga waa sadaqo la bixiyo bisha markay aakhirkeeda tahay waxay ka bilaabataa bisha siddeed iyo labaatankeeda iyo ilaa laga gaarayo salaada ciida waana waajib bay waxay ku tahay qof kasta oo muslin ah oo quudkiisa maalintii iyo habeenkaasi ciidda heli kara wixii ka badan inuu zakaatulfidri u bixiyo ayaa ku waajibay qofkaasi marka ha noqdo qof qaangaaray qof aan qaangaarin rag ha noqdo dumar ha noqdo addoon ha noqdo xor ha noqdo qof kastoo muslina ayay ku waajibtay nebiguna wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa zakaatulfidri saacan macnaha farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunthaa waalsagiiri waalkabiiri min almuslimiina wa amara biha an tu'addaa qabla khuruuji innaasi ila asalaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu farad yeelay zakaatulfidriga saac timir ah amaba saac saasoo kale saac timir ah ama qamandi ah ama maaragtay cuntada meeshaasi laga isticmaalo ka mid ah wixii maaragtay qutul ra-iisiga ah ee beledkaasi laga isticmaalo kami maaragtay ah beriis ha noqdo waxay noqtaan ha noqdo laakiin waqtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la bixinayay timirta iyo qamandida iyo maaragtay wixii la halmaalo markaasi la haystay aqidka iyo waxyaabahaas oo kale wixii markaasi la isticmaalayay waxaa waajib ah inuu uu nebigu amray sala allahu calayhi wasalam in la bixiyo inta aan dadku salaada aadin salaada haddii aadaan waxa weeye sadaqadii zakaatulfidri way iska bedelaysaa kunaa nukhriju zakaata alfidri buu leeyahay abu saciid alkhudri radi allahu tacala canhu zakaatulfidriga waan bixin jirnay id kaana fiina rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markii rasuulku uu nala joogay waxaan bixin jirnay saacan min tacaamin aw saacan min tamrin aw saacan min shaciirin aw saacan min zabiibin aw saacan min qafad waa xadiis bukhaariyo muslim ay warinayaan cuntooyinkaas kala duwan ee markaasi la isticmaali jirtay la isticmaali jiray sida timirta iyo qamandida iyo heedda iyo zabiibka iyo aqidka oo ah caano la fadhiisiyo waagaas la isticmaali jiray ayaan bixin jirnay buu leeyahay abu saciid alkhudri waktigii nebigu lala joogay sala allahu alayhi wa sala allahu alayhi wasalam marka qofka quudka beledkaas laga isticmaalo oo dhan baa soo gelaya sida beriiska iyo wixii lamidkaa weeye wixii meeshaasi laga isticmaalo oo dadku ay isticmaalayaan ayaa soo hoosgelaya waxaa laga rabaa marka qofka in uu bixiyo zakaatulfidriga inta aanan dadku salaada aadin hadday dadku salaada u baxaan oo salaadii la galo salaada ka hor inay bixiyaan waa salaada haddii la galo nebigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inay tahay sadaqo sadaqooyinka ka mid ah haddii aad salaada ka hor bixiso waxaa weeye waxaa lagaaga aqbalayaa zakaatulfitri ahaan waxay u tahay soonkaagii daahir bay u tahayoo wixii khaladaadkaa dhacay gafafkaa dhacay ayay tahiraysaa qofka maskiinkaana quudin bay u tahay ajar fara badan bay leedahay sadaqada way kasii qiimo badan tahay marka waxa weeye qofkii zakaatulfidriga bixiya salaada ka hor wuxuu la mid yahay qof zakaa macnaha salaada kahor hadduu bixiyo waa qof zakaatulfidr ahaan looga aqbalay hadduu ka gadaala bixiyo waa sadaqo sadaqooyinka ka mida wey wuu dambaabaya wuuna bixinayaa waana laga rabaa ajirkaasna waa ka tegay wey waxaa jira marka walaalayaal zakaatulfidrigaasi waxaa la siinayaa dadka masaakiinta ah iyo fuqarada wey labadaas ayaa iska leh zakada kale dad badan baa lahaa sideed qolo ah baa zakada kale lahaa tan laakiin waxaa iska leh waa maaragtay dadka fuqarada ah ee aan waxba haysanin iyo weliba dadka masaakiinta ah ee waxna heli kara laakiin wax dhamaystiran aan heli karin oo u baahan xaajooyinkoodii wax wax u dhamaystira u baahan weeye qofka marka ma bixin karaa lacag ma bixin karaa lacagta in la bixiyo lama ogola maxaa yeelay waa qowlka ugu raajixsan qowlka ahlucilmiga waa in aada cunto ahaan aada ku bixiso weye maxaa yeelay cunto haddii aadan ku bixinin waxaa imaanaysa inaad khilaaftay nebiga sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisa waktigoodii lacag baa jirtay marnana ma soo aruurin ayagoo lacag bixiye weye waxay bixin jireen waa cunto cuntadaasaa laga rabaa inaad masaakiinka gaarsiiso waa laga yaabaa inaad qof wakiilato waddankii iyo meel kasta maaragtay dad fuqara ay joogaan ama meeshaan laftirkeedaba inaad qof wakiilato tiraahdo lacagtan qaad cunto iigu soo gad masaakiinta iisii waa maaragtay mashruuc weye waa bannaan tahay ama masjidka intaad lacag keento aad tiraahdo maaragtay war adinkaa masaakiin garanaya iga iga iga gudbiya amaba aad maaragtay sidaas oo kale waddankii u dirto oo aad qof wakiilato tiraahdo lacagtaas inta cunto ku gadid waxa weye zakaatulfitrigaas hala iga bixiyo waa bannaan tahay laakiin inaad qofkii maskiinka ahaa lacagta lacag ahaan aad usiiso lama ogolo weye lacagta sadaqa ahaan usii wax kaloo gooni usi laakiin zakaatulfitri ahaan cuntada ayaa la yska rabaa weye waxaa la ogol yahay inaad bixiso zakaatulfitriga maalinta ciidda laba maalmood ka hor ama maalin ka hor waa maalinta sideed iyo labaatanka iyo sagaal labaatanka ayaad bixin kartaa laakiin ka hore ee maaragtay ka dam ka dambo waxaad waxay kugu waajibaysaa habeenka ay ramadaanku dhammaado oo habeenka ciidda ah subaxda ciidda inta aan dadku salaada gelinna ilaa intaas inta ka horeysa ayaad gaarsiin kartaa dadkii masaakiinta ahaa iyo dadkii loogu talagalay walaalayaal zakaatulfitrigaas ka bacdi waxaa ku xiga ciiddii weeye ciiddiina axkaam bay leedahay waa shacaa'ir weyn weeye waa dadka maaragtay inta aanan ciidda u gelin waxaa jira zakaatulfitriga dadka oo dhan bay ku waajibaysaa carruurta yararka ahaan dhahnay xataa qofka mas-uulka ka ah ee maaragtay cidda mas-uulka ka ayaana bixinaya ilmaha yarkaa caloosha ku jira oon weli dhalanin waxa weeye kuma waajibin laakiin waa laga bixin karaa waa sunno in laga bixiyo waxaa samayn jiray cuthmaan radi allahu tacaala canhu ayaa sidaasi samayn jiray sidaa darteed ilmaha yarkaa janiinka caloosha ku jira in laga bixiyaa fiican oo maaragtay hadduuba afar bilood iyo wax lamida gaaray haddii aanan laga bixinna wax dembiya ma maka imaanayo laakiin dadka kale ee maaragtay caloosha ka ma aan ku jirin dhammaantood waa ku waajibaysaa weye haddiiba ay cuntadaasi la heli karo wey waxayna ku waajibaysaa qofka mas-uuliyadda dhan iskale wey waxaa kusoo haray ciidda ciidda waa shacaa'ir weeye dadku waa inay shaqada waktigaasi ka fariistaan isku dayaan inay jaaniskaasi ka helaan maxaa yeelay culimada qaar baa xataa waxay ka dhigaysaa waajib inay tahay salaatul ciid ciidda waxa weeye layskugu tago shacaa'irka la muujiyo muslimiinta ay isku imaadaan maalintaasi saas oo kale la takbiirsado maalinta ciidda subaxda oo ciidan hadda soo socoto ciidulfitriga ah waxa weeye qofku inuu xoogaas cunto soo cuno timir iyo waxyaaba saas oo kale afka soo geliyo subaxdii intaanu imaanin saddex xabood timira toddoba xabood timira inaad timir witir ah aada soo cunto ka bacdina musallaha timaadid musallahu ma laha sunno iyo ma laha waa la iska fariisanayaa dikrigaa la akrinaya allah subxaana watacaala waa la xusayaa ka bacdina khudbadaa la tukanaya khudbada marka la tukado waxa weeye qofku wuu dhegeysan karaa macnaha salaada marka la tukado ka bacdi khudbada qofku wuu dhegeysan karaa ama wuu iska tegi karaa haddaad iska tegeyso way ku bannaan tahay laakiin waxaa dhibaa inaad khudbadii aada mashquuliso oo dadkii dhegeysan lahaa aada dhexdoodii marmarto ku sheekayso waxaa ka fiican inaad ama fariisato dhegaysato ama aada iska tagto labadaas ayaa ku bannaan markaad wada ku tagto wadada kale inaad khilaafto wadadaad ku aada musallax maahana wadada kale aad kusoo laabato waa sunno kamida wey dikriga allah subxaanahu watacaala iyo takbiirta la qaado maalinkaasi oo markaad gaariga saaran tahay iyo markaad suuqa maraysa iyo maalintaasi shacairta dadku ay arkaan waa arrin muhiima oo ayadana loo baahan yahay weye waxaan kusoo gabagabeynayaa tobanka u dambaysa ee macnaha bisha ramadaan ee fadliga badnayd maalmaheedii ugu sii dambaysaan ku jirnaa waxa ka hareyba waa afar beri ama wax lamid ah waxa weeye ama waa khamiista waxaan ujeeda ama waa jimcada ama waa sabtida maalintii ciid ahayd wey saas darteed waxa noo harayba waa afar beri iyo wax lamida wey marka walaalayaal afartaa beri dhammaanteen aan ka faa'iidaysano in laga yaabo afartaas beri ay ku dhex jirto laylatulqadrigii waxaa laga yaabaa haddaysan xataa ku dhex jirin waa waa maaragtay habeenadii la isku dembi dhaafayay inay dadku iscafiyaan qof walba intaan ramadaan ka dhammaanin dadka muslimiinta waxaad qalbiga ugu haysa aad cafisid sidaasoo kale aad maaragtay ducada badisid allah subxaana watacala waxaad u baahan tahay aad weydiisatid ducada aad hadda la timaado sadaqada aad la timaado salaada aad la timaado camalka aad la timaado maalmahan iyo habeenadan lamid maaha camalka aad la timaado ka bacdi sidaa darteed afartaas beri muuxi oo dhan ba oo kosday kusoo dhaafeen intii kale afartaas beri aysan ku dhaafin ha laga faa'iidaysto waktiga وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين